إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada shisheeyey kuwa dowladda federaalk ee banaadir iyo shabeellaha hoose idaacadda andalus ayaa baahisay waraysi uu bixiyey naftihii hurihii fuliyey weerarka istiishaadiyada ahaa ee ka dhacay magaalada marko ee shabeellaha hoose kaasoo lagu dilay guddoomiyihii degmadaas iyo xubno kale multaqa ballaaran oo lagu taageeraya howlgalladii ka dhacay gobolka bakool ee lagu jebiyey ciidamada liyu booliis ayaa ka dhacay degmada buulafulay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay markab weyn ayaa ku gubtay xeebaha berbera ee gobollada waqooyi soomaaliya xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse barre ee dowladda federaalk ayaa soo dhisay golihiisa wasiirada cusub iyadoona qaar ka mida wasiiradaas ay iscasileen saacado un kadib magacaabistooda sawaariikh ayaa lagu garaacay deegaanada ay yuhuudda xooga kaga haysato muslimiinta reer falastiin إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا warkiiyo faah-faahsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose warkaas waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka filiyey gobolka banaadir iyo sidoo kale gobolka shabeellada hoose haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisan ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen degmada dayneyle gaar ahaan xaafadda oodweyne waxaana halkaa ka dhacay dagaal xaafadaha u dhowdhow laga maqlayay dhawaqa rasaasta faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka dhanka shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaalla ku qaadeen goobo kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee la shaqeeya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada afrikaanta gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugnaayeen deegaanka galweyn ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo ku yaala munkaga iyo haanta dheer ee degmada afgooye faahfaahin dheer iyo weli kama soo baxeen khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday ciidamadii halkaa ku sugnaa howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana beegsanaya shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo sidoo kale ciidamada la shaqeeya ayaa sii kordhaya idaacadda andalus ayaa baahisay waraysi uu bixiyey naftii hurihii fuliyey weerarkii istiishaadiyada ahaa ee ka dhacay magaalada marko ee shabeellaha hoose kaasoo lagu dilay guddoomiyihii degmadaas iyo xubno kale maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay baahisay dardaaranka uu reebay naftii hurihii fuuriyey camaliyadii ka dhacday magaalada marko ee lagu dilay saddex iyo toban ruux oo uu ku jiray cabdulaahi cali waafow oo ahaa guddoomiyihii magaalada marko ee shabeellaha hoose maxamed cali cabdi oo loo yaqaanay bishaar waxa uu ahaa laba iyo labaatan sano jir ka dhashay beesha jiido wuxuu ka soo dagaalamay furumaha dagaalka ee wilaayaadka ah sida ay sheegtay idaacadda al andalus kelimadda laga duubay ayaa inteeda badan waxa uu kula dardaarmay mujaahidiinta isagoo u soo jeediya inay sabraan oo ay difaacaan diinta allah anifilah waxaan in leeyahay waa inaad sabartaan meel kastoo aad joogtaan haddaad joogtaan magaalo haddaaba joogtaan haddaaba joogtaan duur wax weeyaan ku sabartaan waanifilah macanaa ilaahay subxaana watacaala dartii inaa u sabartaan oo ilaahay subxaana watacaala mujir waa inaad ka xisaabsataan inkastoo mujaahid waxaa rabaa markuu acmaas qabanayo inuu ilaahay subxaana watacaala dartii u nideysado oo ilaahay subxaana dartiisa inagu u haayo waanifilah marka waxaan leeyahay inaad sabartaan waxaan leeyahay walaaladayda ku sugan duurka jaahinta oo maanta leelkii iyo dhiridkii iyo dhaxantii qabuuyi wax kastoo ku dhacayo gaajadii oo cadowi habeen kastoo macnaa saas ku dhagraya waxaan leeyahay waanifilah inaad sabartaan
ujeedka laga lahaa camaliyadda uu furiyey maxamed cali ayaa ahayd in ummadda looga horleexiyo cabdulaahi cali waafow oo ahaa nin fasahaad ka waday marko sida uuba sheegay walaalkii camaliyadda nafhurnimada ku beegsaday waafow ninkan oo maanta layihahda waafow oo marka jooga oo muslimiinta dhibay oo gabdhihii oo de mataqaanaan jarar inay qaataan is asturaan وشعارتي إسلامك أي موجية ayuu dhihi ninkaan muslimada ninkaan dhib weyn ayuu ka ahaa ninkaan ninkaan waxaan jecla insha allahu tacaala marka dhibay iyo hareeraheeda dhibay oo muslimad nafta u keenay waxaan jecla ninkaan maanta in ilaahay subxaana watacaala ugu dhawaad wallahi bilmaanta wax kale lama rabaan waa mujrim waa faasiq gaalnimo dhow ninkaan madaxa u saartay wax lagu gaalooba dhan ninkaan madaxa waa saartay ninkaan waxaan jecla ninkaan maanta inaan dhiigeyga iyo dhacaankeyga iyo lafahayga wallaahi bilah tala inaan ku jijibiyaan jecla inaan ilaah ugu dhawaado waxaan jecla ninkaan maanta inaan ilaahay subxana watacaala ugu dhawaado wuxuu markaan jaleecay oo uu la dardaarmay dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah dadka muslimiinta oo ku nool walaayadka ku nool oo maanta de ma taqaanaayo de oo walaayadka ku nool oo maanta walaayadka ku hoos nool waxaan leeyahay dhadkan wiilashiin oo hadda soo baxayaan oo walaayadka ku nool ikhwaani fillah walaalayaal waxaan leeyahay manaajaad ku dirtaan waa inay furnaha ilahay simaan ikhwaani fillah qofka hadduu soo qaadan gaara dira inaan leeyahay maanta nimcada oo ku jirtaan dadka qaar ma haystaan ilahay subxaana nimcooyinkiisa halka ku firmaan dadkaas waxaan leeyahay oo maanta walaayadka ku nool waa inay ilmahooda ay soo baarbaaraan jaadka kaga dira inaan leeyahay ilmihiin waayadaa maanta meesha aad ku nooshaan ragaa difaaca ragaa waa dhulka ku jira raac kuleel dhaxan qabo wax kasta ku dhacaya ayaan leeyahay dadka malaasa lagu duceeyo mujaahidiinta lagu duceeya afsi adamb wax ku af iyo maal iyo gacan iyo wax kasta ku taagaya kortaan iskaga taageera walaalaas daynta gabagabadii kelimadiisa gabdhaha muslimaadka ayuu kula dardaarmay inay xijaabka adkeeyaan oo ay muujiyaan shacaa'irta islaamka maraakistana ay camiraan gabdhahan waxaan daardaarma igin gabdhahan waxaan leeyahay igin waxaan leeyahay anta waxaa u baahan xubiyaan inaad xijaabka qaadataan waxaa u baahna maanta xubiyaan waa inay xijaab ka qaadataan waa inay is-asturtaan waa inaa madarasooyinkii wax dhan inaa wada barataan waa inaa shacaarin islaamka waa inaa muujisaan idinkan idinkan saa u dhintiin wallahi way salaamintiin insha allahu tacaala ilaahi subxana wataala idin soo barnayna waxaan ilaahi dhihi wiilishii aad dhashaan waxaan ilaahi idinkan in ku dartaan jihaadka kadib waxaan leeyahay maanta walaalaad ku nool wiilishii ay dhalaan oo sida ay soo qaangaaraan
si kastaba ha ahaatee siddeed iyo labaatankii bishii dilxaj ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii camliyad nafuurnimo lagu burburiyey xaruntii degmada marko halkaas oo lagu dilay cabdulaahi cali waafow iyo ilaaladiisa multaqa ballaaran oo lagu taageeraya howlgalladii ka dhacay gobolka bakool ee lagu jebiyey ciidamada liyu booliis ayaa ka dhacay degmada buulafulay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay ma hadda ayaa faahfaahinaya multaqahan oo ay soo qabanqaabisay wilaayadii islaamiga ah ee baay islamarkaana ay ka soo qayb galeen dadweyne aada u fara badan ayaa waxaa ka dhex muuqday culimaa udiinka iyo odayaasha dhaqanka wuxuuna ka dhacay buulafulay oo ka tirsan gobolka baay kulankan ayaa waxaa kelimaad ka jeediyey dad fara badan oo ay ka mid yihiin culimmada odayaasha dhaqanka iyo ardayda madaarista dadkii ka hadlay multaqaha waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada baay wuxuuna bogaadiyey weeraradii lagu xasuuqay liyu booliska ee ka dhacay deegaanada yaad iyo aato
kanamaadbay u ahaa bogaadin oo aan bogaadayaan mujaahidiintii guullo weyn kujaysadeen cadowga ilaahi subxaana wa tacaala oo linkasay liyu boolis oo etoobiyaanka calaaqaad kale lahayn etoobiyaanka kuma tahayn bal ku sii doronayn leerakoro mujaahidiintaas maybalanaha allah subxaana wa tacaala ha ku abaalmariyo khayrka fara badan iyo haninhoohiyeen maylaraa isu gaaladeeda waxa meelka jaabtiinna oo caraada sanka ingiliyeenna ilaahay subxaana wa tacaala ayowna maylanahaha dulliga hadeedka dhiigka kuwiin allaha karido mujaahidiintii aan allah subxaana wa tacaala anti ku shahiidu shahaadiyo allah ha ku aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala weydana shahaadadii ha ku aqbalo intay dhaawacantiina dhaawacanyo allaha caafiyo sidoo kale waxaa isaguna kelimad jeediyey afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada isagoona ballan qaaday inay mujaahidiinta ku wareejin doonaan dhaqaale garab istaag ah gaar ahaan kuwa ku sugan jiidda hore gumaysigaas ma hadeeray bakool wal ogsinye fidnow ama liyu boolis walikusuubidi keega mayb waa eedaan ka faraxsanna barnaamijka hadda socdo barnaamij eed iyo eed runtii lahandhawaayu walaalaha hundurmada ka jara marka waa in la buraarogo oo runtii lankasta walihaay naf iyo maal iyo inshaagada wal alwali lanki fasaaxad lahayow fasaaxadda lakoy lanki gabay haay gabayka lakoy lanki aqoon lahay aqoonta lakoy lanki dhaqaale lahayow dhaqaalaha biig ilaahay dartiisan bi qabaa'ilada soomaaliyeed ma inka baaqana marka waa qabaa'ilada soomaaliyeed min kulli fajin camiiq jiho kasta fog ama dheer ku sugun waa inay ku qeyb qaadadan jihaadkan caalamiga oo muslimiintii ama mujaahidiintii oo wadan soomaaliya gaar ahaan mujaahidiintii ka sugunayti walaayadaas bakool ka sugun suldaanka beesha hubeyr ayaa isaguna ka mid ahaa dadkii ka hadlay multaqaha
intaas ka bacdi dadka muslimiinta walaayada bayka nool geeka mayba ansurugnaa farxad wiin muslimiinta dhammaantii oo dalkii dibad wali roogi farxadsiniin marka may liinbaahaya haddii ilaahay diinshayda ka walaali in marka muslimiinta isku warqabaan oo haddii new bolis nimanka la leey nimanka gaaladay kafaanas yahay meel kasta idaacadda ay ku hadalaan ama carabi ha ka hadaleen ama afka gaalada kii maraykanka ka hadaleen wallan kastoo geeka gaal taageersan walaa uusa ka hadalooya mi imaalan idaacadoogiyo may ahaaha tanba geeka shabaab suubii kortaa walisleey marka tiyaadahay ti wal geeka qof bini'aadiga inuusa aas aas awooda maxayd ilaahiya arrintiyaada dad waafaji tii dartiaba marka lankasta gaala la suriyo
waxaa maalmahanba isa soo taraya dadka bogaadinaya weeraradii waaweynaa ee ka dhacay deegaanada yaad iyo caato islamarkaana lagu xasuuqay liyu booliska sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed muuday abu muslim markab weyn ayaa ku gubtay xeebaha berbera ee waqooyi galbeed soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada berbera oo ka mid ah dhulka uu ka aramiyo maamulka somalilan ayaa ku waramaya in markab uu ku gubtay bartamaha xeebta wararka ayaa sheegaya in markabkan uu dab ku qabsaday bartamaha xeebta taas oo sababtay in uu gubto dabka ayaa ahaa mid aad u xoogan waxaana ay in muddo ah qaatay in la damiyo maadaama ay xeebta ka jirtay dabeyl daran oo is-hortaag ku samaysay demintiisa markabka oo ahaa mid faaruuq ah ayaa lagu soo waramayaa in aysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabkan mid ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya magaalada berbera ayaa iska lahayd markabkan ku dhex gubtay badda gudaheeda dhowaan ayay ahayd markii xeebaha isla magaalada sidani oo kale ugu gubteen duunyo ganacsi waxaana loo sabaynayaa dabaylo xoogan oo ka jira xeebaha magaalada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse barre ee dowladda federaalk ayaa soo dhisay golihiisa wasiirada cusub iyadoona qaar ka mida wasiiradaas ay iscasireen saacado uun kadib markii la magacaabay maxamed amiin ayaa ka waramaya kadib munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaa lagu dhawaaqay xukuumadda cusub ee dowladda federaalka ra-iisul wasaare xamse barre ayaa soo dhisay xukuumad ka kooban ilaa iyo shan iyo labaatan wasiir wasiiru dowlayaal iyo ku-xigoonadooda inta badan golaha wasiirada ayaa ahaa saaxiibadii xasan guurguurta la soo shaqeeyey afartii sano ee uu madaxweynuhu ahaa waxaana ka mid ah faarax cabduqaadir oo laga dhigay wasiirka waxbarashada axmed macalin fiqi oo laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha iyo cabdiqaadir maxamed nuur oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga horeyna xilkan u hayay golaha wasiirada waxaa ku cusub mukhtaar roobow cali oo dowladdii farmaajo ay xirtay roobow ayaana loo magacaabay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta durbe markii lasoo gebagabeeyey magacaabista wasiiradan ayaa waxaa iscasilay wasiir ku-xigeenka qorsheynta maxamed cabdiqaadir
warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan sawaariikh ayaa lagu garaacay deegaanada yahuudda xooga kaga haysato muslimiinta reer falastiin wararka ka imaanaya dhulka ku hoos jira gumaysiga yahuudda ayaa ku waramaya in xaalad deg deg ah la geliyey milatariga kayaanka sahayuuniga heeganka la geliyay ciidamada yahuudda ayaa yimid ka gadaal markii sawaariikh lagu garaacay gooba ay yahuudda xooga kaga haysato muslimiinta sawaariikhda ayaa la sheegay in laga soo tuuray dhanka magaalada ghaza waxaana dadka yahuudda ah la faray inay taxadar muujiyaan ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay sawaariikhda ku soo dhacay qaybo ka mida deegaanada ay yahuudda xooga kaga haysato muslimiinta reer falastiin warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa